ugu yaraan laba qof oo shacaba ayaa ku geeriyootay lix kalena way ku dhaawacmeen kadib markii sida la sheegay maanta gaari nooha oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ay saarnaayeen dabley hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab uu ku qarxay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho gaariga qarxay iyo raggii la socday ee ka tirsanaa al-shabaab ayaa qorshahoodu ahaa inay gudaha u soo galaan magaalada waxaana ka hortegay ciidamadii dowladda ee ku sugnaa ex control taasoo keentay in labada dhinac ay israsaasayni dhex marto ugu dambayntiina uu qarxo gaariga noohada ah waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo marka laga soo tago kooxihii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay halkaasi ku geeriyoodeen laba qof oo shacab ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toddoba qof oo uu ku jiro askari ka tirsan ciidamadii ku sugnaa ex control waxaana jirta inay goobta ku gubteen gaadiid isugu jira minibas iyo bajaajo sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax waxaa halkan sida maanta aad arkaysaan ka dhacay dagarqabayaasha sida caadada ahayd waxay ku soo qaadeen weerar weerarkaasoo ay doonayeen inay gudaha magaalada u soo galaan waxay wateen gaari nooho ah gaarigaas oo ay saarnaayeen laba dhagarqabe iyo darawalkii waxaa ciidanka amniga ee halkan ku sugan ee barta kontarool ku leh u suurto gashay inay ka hor tagaan oo joojiyaan oo celiyaan kadibna markii isku dayga ama hor istaagga lagu sameeyey waxaa ka dhashay israsaasayn labadii dabley iyo darawalkii iyo ciidankii amniga ee halkan ku sugnaaba waxaa ka dhacday israsaasayn goobtan waa ex control afgooye waa taqaanaan sida ay biisiga u tahay oo mashquulka u tahay oo shacabka iyo gaadiidku ay isku dhaafaan israsaasayntii waxay suurto gelisay gaadiidkan a arkaysaan shacabkii saarnaa inay ka degaan oo ay kala cararaan oo runtii aan ilahay uga mahad celinayno inay intoodii badnayd dadkii gaadiidkan saarnaa ay bad qabaan oo ay ka badbaadeen israsaasayntii kadib waxaa dhacday oo ka dhashay qaraxa aad hadda halkan aad uga jeedaan oo dhagarqabayaashii halkan joogay ee damacsanaa inay gudaha magaalada u galaan ay ku dhintaan tirada dhimashada waa laba qof oo shacaba waxaa naga dhaawac ah askarigii is-hor istaagga ku sameeyey oo barta kontarool ku qornaa saaka iyo lix dhaawac ah oo ka tirsan shacabkii eriyada ka ag dhowaa ciidanka waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo sida ay mar walba heeganka ugu jiraan inay ka hor tagaan falalka argagixisada lidiga ku ah ee amniga magaaladan rabaa inay dhibaato u geystaan oo dhibaato u geystaan shacabka magaaladan ku nool halkan oo ah baraha ugu muhiimsan ee magaalada laga soo galo waxay ciidanku mar walba ka muujiyaan feejignaan dheeriya sidaa arkaysaana nimankan waa u suurtogeli weysay inay magaalada goobihii laga soo geli jiray ka galaan waa u suurtogeli weysay gudaha magaalada inay sidii caadada u ahayd xooggooda ay ku diyaariyaan qaraxyadii iyo maaragtay walxihii ay magaalada ku dhibaateyn jireen hadda waxay naflacaari leeyihiin inay barihii kontarool iyo goobihii laga soo galayo ciidanka amnigu ay ku diyaarsanaayeen sida ay xoog ugu soo geli lahaayeen annaga marka waxaan diyar unahay mar walba inaan ka hor tagno ciidankeennuna ay diyaar u yihiin naf iyo naftaba u huraan inay mar walba ishorstaag ku sameeyaan shacabkii halkan hantida uga burburtay sida gadaasheeda ka muuqatana waa uga tacsiyeynayaa ilaahayna waxaan rajeynaya inuu bedelka khayr qaba ugu bedela waxaa ka muhiimsan inaan markaas ka hor tagnay khasaare intaan ka badan inay ka geysan lahaayeen gudaha magaalada ama isla bartan control hadda aan ku suganna qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye ay aad u mashquul badneed oo ay ka xiran tahay inta u dhaxaysa ex control ilaa baar xaraf ee duleedka magaalada muqdisho maadaama ay weli socoto howshii dhismaha waddadaasi gaadiidkuna ay maraan waddooyin qardajeex ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho